bsmi اllahi الرحmn الرaxim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bعd qala اlimaamu abu cabdالرaxman الnasaa-iyu raximah اllah tacalى kitaabu اlimaamati imaamadii ayuu u kitaab yahay axkaamta imaamnimada iyo waxyaabaha ku tacalluqa ayuu halkan uga hadlayaa qaala dikru اlimaamati waاljamaacati imaamada iyo jamaacada sheegitaankiisii wixii lagu sheegayay waayo meeshaan qaala baabu imaamati ahli اlcilmi wاlfadli ahlu cilmiga iyo ahlu fadliga imaamnimadooda waxaa kusoo arooray cadayntiisiiba u baab yahay wbilisnaadi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahima wahanaad bnu sariy can xuseyn bni caliyin wahuwa xuseyn bnu caliy bn اlwaliid aljucfiyu اlkuufiyu اlmuqri hiqat caabid rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can zaidata wahuwa zaaidaة bnu qudamata abusalt alkuufiyu can caasimin huwa bnu abi najuud can zirin wahuwa zir bnu xubaysh can cabdillaahi huwa bnu mascuudi qaala lama qubida rasuulu llahi sal l slam nabiga markii la oofsaday qaalat ilansaaru ansaar waxay tidhi minaa amiirun annaga amiir ayaa naga mid ah wa minkum idinkuna amiirun amiir ayaa idinka midood leedihiin sidaana waxay u dhahayaan de iyagu carab ma aynan aqoonin qofka qof aan isaga ku qabiil ahayn inuu u taliyo oo u ka tala qaato waa dhibaysa waxay garanayeenna ma ahayn taas ee rasuulka nebi buu dadka dhan u wada ahaa oo dee rasuulka nebinimadiisa iyo imaamnimadiisa iyo waxaasoo dhan iyada waxyigaa kusoo degayay iyo rasuulnimada iyo ayay markaa ay u adeecayeen laakiin nebigii haddii uu dhintay oo dadkii kale isku soo hareen caadadoodii hore waxay ahayd qabiil walbaa nin iyaga ku qabiila u tali jiray saasay marka waxay u yidhaahdeen minaa amiirun wa minkum amiir annagana amiiraan leenahay idinkuna amiirkiina fa ataahum cumaru cumar baa u yimid faqaala wuxuu yidhi alastum taclamuuna miyaydnan ogeyn ana rasuula allahi sal l slam nebiga qad amara abaa bakrin abuu bakr inuu amray an yusalliya binnaas dadka inuu tujiyo fa ayukum kiinee baa tadiibu nafsuhu nafsadiisu ay u wanaagsanaanaysaa an yataqadama inuu ka hormaro abaabakrin keebaa nafsadiisa u fiicnaanaysaa ay u wanaagsanaanaysaa inuu abuubakar ka hormaro ay ugu wanaagsanaanaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen nacuudu billaahi allaan ka magangelaynaa an nataqadama abaa bakrin inaan abuubakar ka hormarno allaan ka magangelaynaa marka doorashadii nebigu uu doortay inuu salaada tujiyo intii uu xanuunsanaa nebiga sal ll l slam ee uu jiranaa ayay waxay u daliishadeen imaamnimadiisa ayay u daliishadeen meeshaas marka lianna imaamadu waxaa weeyaan wakaala iyo niyaaba imaamnimadu waa wakaalatun ow niyaabatun wakaalana hadda waxaa weeyaan niyaaba horta waa midaan salaadaaba ah oo nebigu sala allahu calayh waali wasalama ee wuxuu yidhi salaadii meeshii uu taagnaa booskiisii mar hadduu soo istaagi waayey wuxuu niyaaba oo booskiisa uu istaajiyey naa-ib ka dhigtay abuubakar macnihii khilaafada marka niyaabada waa ku jirtaa wakaalana waa ku jirtaayo qofkan markuu meesha ka baxo ciddii marka arrimihiisii iyo ka wakiil noqo lahayd gabadhii markay u timid xadiidkii axmed uu warinayay saxiixa ahaa gabar baa u timid markaasi ku tiri nebiga sal ll ly slam ballanqaad buu u sameeyey markaasay tiri haddaan dhinta ka warran haddaad dhimata ka warran inta yacni waxaasaan ku siinayaa hadday wax ii yimaadaan ara-ayta in lam ajidka haddaanan ku helin ka warranay tiri ood dhimato lacala markaasuu yidhi faatii abaabakrin abuubakar u tag wixii aniga markaa laygu lahaa isagaa dhiibaaya waay abuubakar baa bixinayo taana marka waa wakaalo waay idan isagaa wakiil iga a marka abuubakar wakaaladii iyo niyaabadii labadaba marka waa ku waa ku taxaquqday salaadana cibaadaadkii badanigaa tii ugu weyneyd waaye arrintaas buu marka cumar wuxuu uga qiyaas qaadanayaa khilaafadii iyagana waa ka aqbaleen marka ansaar maxalushaahidka marka waxay tahay faayukum taibun yani ana rasuula اllahi sal ly slama qad amara abaa bakrin an yusaliya bاnnaas marka abu bakr kaana aclamahum wa afdalahum ayuu ahaa marka alaclamu walafdal inuu salaada u hormarayo halkaas marka waxay ka hadlaan qaariga qofka qur-aan akhriska bada qur-aanka aada u yaqaano iyo ninka cilmiga iyo fadliga iyo fiqiga leh kee la hormarinaya waxay leeyihiin alimaamu nawowi oo kale wuxuu leeyahay raximah llah baahida salaada dhexdeeda qiraa'ada waa baahi kooban oo waqtiga qiyaamka unbay ku kooban tahay baahidaas laakiin baahida fiqhiga iyo cilmiga salaada oo dhan waa ku jirtaa rukuucda fiqhi waa u baahan tahay ictidaalka fiqhi waa la rabaa sujuuddii fiqhi baa la rabaa laakiin qiraa'ada baahideeda waa marka la taagan yahay bis waay maa binaan calaa dalika marka wuxuu le alaclamu walafqahu huwa almuqadam qofka cilmiga leh fiqhiga badan baa la hormarinayaa sidaasuu marka leeyahay maadaama baahida fiqhigu ay ka ballaaran tahay midda qiraa'ada ahlucilmiga yani shaaficina sidaas uu qarirayaa ahlucilmiga qaarna waxay leeyihiin qofka saxaabada qofkii qur-aanka iyo qofka faqiiha ah ama yacni cilmiga badan qur-aankana waa yaqaaneen leanna cilmiga qur-aanka asalba u ahaaba ayb qaarna waxay leeyihin may akharuhum qur'aanan baa la yidhi kii qur-aan badan oo inta suurada uu yaqaano ay badan tahay ayaa laga fiiraya siday ahaataba akharuhum qur'aanan haddii suuradaha badnaantooda ama aayadaha lagu micneeyo abubakar suurado badan waa yaqaanay oo qur-aanka dhan waa yaqaanay ee ubay ibnu kacabna qur-aanka oo dhan uu yaqaanay marka akhariye marka ma jirto oo ubay ka badnaanayo abubakar markaan ku fasirno akharuhum qur'aanan bimacnaa inta suurado uu xafidsan yahay marka hadday taas ku sinaadaan cilmigii iyo kalau dheeraana marka abubakar aduu siyaalkaasna waa waa la yidhaahdaa baabu salaati maca a'imati اljawri jawrka iyo cadaalad darrada a'imada ku dhaqanto macooda salaada lala dukado caddaynteediibu u baab yahay oo a'imatu ljawrmu lagu daba tukan karaa wa bihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuub wahuwa albaqdaadiyu abu hashim hiqat xaafid imaamu axmed wuxuu ku magacaabi jiray shucbata sagiir qala xadaanaa ismaaciil bnu culayata qaala xadaanaa ayubu huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can abi lcaaliyati albara albaraa ra-du marka waa shidan tahay albaraa ma aha baraa iyo baraa mu'talif iyo mukhtalif waay qaala wuxuu yidhi ahara ziyaadun ziyaad baa wuxuu dib u dhigay asalaata salaada waa ziyaad bnu abiihi waa ninkii cubaydullaahi dhalay waay nin xun buu ahaa marka ninkan marka a'imatul jawrkau ka mid ahaa ziyaad bnu abiihi sidaasuuna hadda u keenay meeshan salaadii buu dib u dhigay fa ataani ibnu saamit ibnu saamit ayaa ii yimid ibnu saamit marka waa cabdullaahi ibnu saamit saaxibu abi dar fa alqaytu lahu kursiyan kursi baan u dhigay fa jalasa calayhi waa ku fadhiistay fadakartu lahu waxaan u sheegay sunca ziyaadin ziyaad wuxuu samaynayo faqadiba facadda calaa shafatayhi labadiisa faruuriyood buu qaniinsaday waa faruuri qaniinsaday yacni waa ka xumaaday waxa uu ziyaad samaynayo wa daraba calaa fakidii bowdadeydana waa dharbaaxuu ku dhuftay bowdaduu iga dharbaaxay wa qaala wuxuu yidhi inii sa'altu abaa darin abuu dar baan su-aalay kamaa sa'altanii sidaad adiga ii su-aashay fadaraba fakidii bowdadeyduu dhuftay kamaa darabtu fakidaka saan aniga bowdadaada u garaacay wa qaala wuxuu yidhi inii sa'altu rasuula allahi sal ly slam nabigaan su-aalay kamaa sa'altanii sidaad ii su-aashay fadaraba fakidii kamaa darabtu fakidaka nabiga bowdadeyda ayuu gacanta ku dhuftay saan aniga kugu dhuftoo kale faqaala wuxuu yidhi salli salaata salaada duko liwaqtihaa waqtigeeda ku tuko fain adragta macahum haddii aada a'imatuljawrkaas aada la haleesho salaadii fasalli tuko walaa taqul ha dhihin inii sallaytu waa tukaday falaa usalli tukan maayo ha ha dhihin yani de a'imatljawrka oo salaada waqtigeeda aada uga daahinayo seed ula dhaqmaysaan gurigaaga ku tuko waqtiga awalkiisa hadday salaada oogayaanna imaamu masaajidka oo markaad masjidka timaadana waa soo tukaday hadhihina la tuko si markaas loo ilaaliyo waxdada muslimiinta iyo ishaysadkooda inay yacnii isku ay tafaraaruqa iyo khilaafka si loo ilaaliyo leanna khilaafka oo madaxda badanaa wuxuu keenaa fasaad badanaa ka dhalanaya dhiig daadis iyo shiddo badan iyo wax hadhow aan la xamili karin unbaa ka dhalanayo waxayna siiro fiican xataa u noqonaysaa ayagii xumayba leanna markii inta lagu boodo wixii la rabayna la waayo ayagii baa hadhow haddana la ammaanaa sida dhibkana haysto waxyaabaha na haystay ka mid tahay dadkii xumaa oo la ogyahay xumaantoodii ayaa maanta dadka aadan ka dhaadhici karin dadkaas waa xumaayeen hadhihin hadhihinaa lagu leeyahay nacam wax fiicnaan ka dambeysayba yaa arkayaa lagu leeyahay nacam waxaas marka yaa u sababayna waxaa sababaaya iyaga kuboodka lagu boodaayo fasaadka ka dhalanayo ayaa ayaga macno u noqonayaba taariikhna u gelayaba markaasay dad fiican ku noqonayaan mana fiicno nacam ayb xaqiiqdaas marka qofkii hadda ma jirta dhahayana hadda waxaa weeyaan isaga unbaa dicirka roobku og nacam xaqiiq taagan waa taagan waxaan ka hadlaynaa mas'alo aan si u fahmayna maahane waa mas'alo waaqici aho taagan waay nacam ayb haddii marka qofku uu ismoogeysiiyo ama uu yihaha wax jira ma ahanna mukaabara iyo mucaanada unbay iska noqoneen nacam culimadii horena waa dhihi jireen weliba dad dadkan ka fiicnaayoo ka khayr badnaa oo haddana intay ijtihaadkoodu siiyey inay sidaas yeelaan oo waxaan xun iska zuuliya wax fiican si uu u imaado is yidhi wixii ay rabeenna waa waayeen oo ibnu taymiya wuxuu yidhaha laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan diinna ma aynan oogin adduunyana ma reebin oo adduunyadiina dhib iyo qalaaqil lagama bixin diinna ma aynan ree diintii ay rabeen inay oogaanna waa suurogeli weyse ilaa haddii ummaddii marka dhib iyo wax uun ku dhex jiraan diintii lafteeda ma oogmayso ayb marka rasuulka sal ll slam wuxuu leeyahay hadhihin waa tukaday iskala tuko cuhmaan radia allahu canhu isagana waxaa la su-aalay sida bukhaari ku jirto imaamat lmaftuun iyo markuu baabaystay ayaa wuxuu keenay cuhmaan baa loo yimid oo gurigiisa ku hareereysan markaasaa la yidhi dadka waxaa tujinayo nimankii adiga dilkaaga bannaysanayo ku hareereeyey oo fidnada waday ayaa masaajidkii qabsaday iyagiibaa imaamiye ka ah oo tujinaya maxaan sameynaa bay dadka ku dhaheen markaasuu cuhmaan radia allahu canhu wuxuu yidhi salaada wax la sameeyo iyadaa ugu khayr badan hadday wanaajiyaan wanaajiya hadday halleeyaan ha haleynina waxa ay tukanayaan salaad un soomaha tukada salaada idinka nacam salaadu mar walbaa iyadu ma xumaanayso hebelaa tukaday salaadu ku xumaan maysa laakiin badanaa bani aadamku miisaanku waa ka dhumaa marka wax uunan u adkaysa karin ou arka dabcan haddana qofku inuu isxakameeyo oo uu isceliyaa la rabaa wa bihi qaala aqbaranaa cubaydullahi bnu saciidin qaala xadaanaa abu bakr bnu cayaash wahuwa shucbatu shucbat lmuqri can caaصimi wahuwa caasim bni bahdlah ama caasim bn abi najuud can zirin can cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam lacalakum satudrikuuna waxaad mudan tihiin oo laga yaabaa inaad haleeli doontaan aqwaaman qolo yusaluuna salaata salaada tukanayaan ligayri waqtihaa waqtigeeda waaan waqti aan ahayn fain adraktumuuhum marka ligayri waqtihaa marka la leeyahay way ka caamsan tahay in la daahiyo keliya ligayri waqtihaa mar haddii la yidhi waqtigiiba maku tukanayaan way oo salaadii waqtigeeda markou baxay tukanayaan way ila salaada aakhiru waqtihaa weli waqtigeeda waa lagu jiraa walidaalika xajaaj wuxuu samey jiray intou qudbeeyo jumcada ayaa gabalku uu inuu dhaco ku dhawaa jiray sidau qudbada u wado u wado u wado markaasay taabiciinta qaarkood iyagoo isqarinayay hoos fadhiga ku tukan jireen iyagoo xataa inaan la arkin rabo cadaa ayaa ka mid ahaa duhurkii buu tukanaa casirkii bay tukanayeen intaas weli qudbadii buu wadaa qudbadii jumcada ayuu wadaa taasoo kale waaye marka tan haddii marka waxaad arki arki doontaan dad salaadii tukanay ligayri waqtihaa waaba baxay ilaa waqtigii bacdi riwaayaatna waxay tilmaamayaan inay waqtiga dilayaan yumiituuna alwaqta waqtigay dilayaan diliddaas marka waa dhici kartaa in laga wado aakhirkay tukanayaan waqtiga iyo in laga wado waaba waqtiga waaba baxayaaba ayb aduu marka labadasiba waa wau noqon karaa waqtiga in loo jeedo waqtul waqtu waqtul ikhtiyaarka ayay ka saarayaan oo markaa waqtuljawaasay dukanayaan ama wixii dhammaaba qalay noqonayaan addihiiba waa ka baxayaan labadaba waa ixtimaalaysaa fain adragtumuuhum haddaad soo gaartaan fasalluu salaata salaada ku tukada liwaqtihaa waqtigeeda yacnii gurigiina kusoo tukada wasalluu macahum la dukada iyaga wajcaluuhaa subxatan taad la tukanaysaana sunno ka dhigta sunna idiin noqone qaala baabun baabu man axaqu bilimaamati imaamada yaa ku xaqnimo badan wabihi qaala aqbaranaa qutaybatu qaala aqbaranaa fudayl bnu ciyaadin can alacmash can ismaaciila bni raja-in can ws bni damcaj ws bnu damcaj alxadramiyu aw الnakhaciyu hiqat mkhadram muslim ayaa u wariyey iyo alarbaca can abi mascuudin waa abu mascuud albadri cuqbat bnu camrin bacdi nusk ibni mascuuday dhigayaan ibni mascuud waa qalb waa abi mascuud meeshaan abu mascuud albadri qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi yaumu lqowma qoomka waxaa u imaam noqonayo aqra'uhum likitaab illahi kan ugu akhris badan kitaabka alle fain kaanuu haddii ay ahaadaan fi lqiraa'ati qiraa'ada sawaan jin faaqdamuhum kan ugu horeyn badan fi lhijrati xagga hijrada fain kaanuu fi lhijrati sawaa'an hijradu hadday isku mid ka noqdaan faaclamuhum bisunnati sunnada kan ugu cilmiga badan hijrada horaanteeda waxay keenay cilmi badan leanna ninba ninka uu kasoo hijrada uga soo horreeyey macnaheedu waxay tahay nebigu ka badsaday ee nebigana de meesha cilmiga laga qaadanayo isagiiba waay sala allahu calayhi wasalam fa aclamuhum bisunnati fain kaanuu fi sunnati sawaa'an sunnada hadday ku siman yihiin fa aqdamuhum sinan kan da-da ahaanta ugu horeeyo midka ugu da-weyn walaa yauma arajulu qofku yaanu imaam noqonin fii suldaanihi yacni walaa yauma arajulu ninku yaanu imaam ugu noqonin qof kale fii suldaanihi meeshii uu xukumayo dhexdeeda yaanu imaam ugu noqonin oo ninkaa meeshaa xukumayo ama awoodda kuleh isagaa imaamnimada ku horeynayo ayb walaa taqcud ha fadhiisanin calaa takrimatihi meesha asaga loo khaas yeelay oo lagu maamuuso oo asaga gaarka u ah intaad iska gasho guriga ha iska fadhiisanin sariirtii oo kale iyo kursi asaga loogu talagalay iyo ha iska fadhiisanina iska sug meeshii fadhiiso lagu dhaho markaa adigu iska fadhiiso ilaa an ya-dana laka inuu kuu idma maahane ilaa an ya-dana laka walaaya ummadana waa u taallaa walaa taqcudna waa u taallaa labadaba hadduu kuu idmo fadhiiso salaadana ka bixi haddaad doonto marka hadduu ku xadiidkan ibn abi xaatim fi lcilal wuxuu leeyahay sa'altu abi can xadiidi aws bni damcaj ayaan su-aalay can ibni mascuud waa abi mascuud dabcan can الnabiyi sal l slam faqaala wuxuu yihi qad اkhtalafuu fii matnihi xadiidkan matnigiisay isku khilaafeen rawaahu qaطn wاlacmash can ismaaciil bni raja can ws bni damcaj can abi mascuudi can الnabiy slى اllahu عalayhi waslm qaal yaum اlqowma aqra'uhm likitaab اllahi fain kanuu fi lqira'ati sawaءa faaclamuhm bsunnati saasay dheheen waa acmash iyo qaطn riwaayada ay ismaaciil bnu raja ay ka warinayaan anaga hadda riwaayada waa noo qoranto faaclamuhum bisunna acmash tiisa waay anaga hadda midda matniga noo taalo qaطanna waa mutaabaceeyey faaclamuhum bisunna ayay marka ku dareen matnigii warawaahu shucbatu wاlmascuudiyuna way wariyeen can ismaaciila bni raja lam yaquuluu maynan dhihin aclamuhum bisunna jumladaa ma sheegin qaala abi aabay marka wuxuu yihi kaana shucbatu yaquulu shucba wuxuu dhihi jiray ismaaciilu bnu raja kaanahu shayطaan min xusni xadiiihi isaga hadda kamaha wada yani shaydaan oo yani xagga sharta iyo waxaa kagama wada wa kaana yahaabu hada alxadiid isagoo haddana sidaa ahaa aada khatar u ahaa haddana xadiidka waa ka cabsan jiray buu yihi xadiidkan yaquulu wuxuu dhahayay xukmu min alaxkaami can rasuuli اllahi sal ly slam lam yushaarikhu axadun shucbaa marka wuxuu dhihi jiray xugun axkaamta ka mid ah oo qof isaga la wadaaga aanay jirin ismaaciilkaas muxuu noqonaa marka qaala abi shucbatu axfadu min kullihim dabadeed marka wuxuu yihi shucba dhammaan isagaa ka xifdi badan marka muxuu rajaxayaa riwaayada shucba oo fa aclamuhum bisunna aynan ku jirin qaala abu muxamed waa cabduraxmaan ibn abi xaatim wuxuu yidhi alaysa qad rawaahu suddiyu can ws bni damcaj miyuunan werinin qaala wuxuu yidhi yani wuxuu ka wadaa ismaaciil waa la mutaabiceeyey warkiis meeshaas leanna hore uu yidhi moogta xukmun min alaxkaam can rasuuli illahi sal l slam lam yushaarikhu ismaaciil lama wadaagin axadun qofna markaasuu wiilkii cabdiraxmaan baa marka wuxuu leeyahay qad rawaahu suddiyu can ws bni damcaj macnaa waa la mutaabiciyu ka rabaa qaala wuxuu yidhi inamaa rawaahu اlxasanu bnu yaziid alasam can الsudiyi wahuwa shaykhun shaykhun hadda marka waa nin iska majhuulow ka wadaa ama xagga xifdiga iska aan aad u badnayn marna wuxuu noqdaa adnaa atacdiil ayuu shaykhunta ay noqotaa marmarna shaykhun marka la yidhaha waxaa laga wadaa waaba iska majhuul qofka marka wuxuu leeyahay riwaayadan aada sheegayso wax mutaabacaynaysa alxasan bnu yaziid alasam can الsudiy wahuwa shaykhun ayna kana athawriyu washucbatu can hada alxadiid aaw xaggay ka joogeen wa akhaafu an laa yakuuna maxfuudan wuxuu ka wadaa riwaayadan marka sudi waa cileeyey haddii marka la cileeyey wujuuduhaa kacadamihaa waay haddii marka wujuuduhaa kacadamihaa ay tahay tafarudka ismaaciila baaqi a weli marka waxaa dareemaya meeshaas marka mutaabacada wax tarayso waa mid qofka la mutaabacaynaayo qof lamida ama karoon laakiin qof yacnii isagiiba marka aada uga sii liito waxay u taraysa male mutaabacada ayb waayahay ibnu xajarna isagada wuxuu leeyahy wamadaaruhu calaa ismaaciila bni rajaa can ws bni damcaj canhu walaysaa jamiica min shardi lbukhaariyi bukhaari xadiidkan ma warinin oo muslimaa wariyey marka wuxuu leey labadan nin baa shardiga bukhaari aan waafaqaynin wqad naqla bnu abi xaatim fi lcilal can abihi ana shucbata kana yatawaqafu fi sixati hada alxadiid walakin huwa fi ljumlati yasluxu lilixtijaaji bihi cinda albukhaariyi waa iska haboon waa la xujaysan karaa ayb waqad callaqa minhu طarafan bisiiqati اljasmi ayuu qeyb xadiidka ka mida ayuu bisiiqati اljasmi uu tacliiqiyey xadiid la macnaana waa keeno malik bnu xuwayri xadiidkiisa wauna imaan doonaa ayb marka maxalushaahidka waxay tahay uun imaamada marka waxaa ku xaq leh dadkan la sheegay marka qiraa'adii baa la fiirinaya haddana sunnadii baa la fiirinayaa haddana marka yani hijradii iyo da-dii iyo waxyaa sidaas u kala imaamadu marka inay aadaanka ka fadli badan taha meeshaan laga fahmay marka haddii iyada marka shuruud iyo la geliyey aadaankii walyuadin lakumaa lakum axadukumaa baa ayaa la yidhi midkiin un haydiin adimo imaamadii laakiin awsaaf waxbaa loo sameeyey culimada qaaraa ka qaatay ana alimaamata afdalu min aladaan ama min ata'diin qaala baabu taqdiimi dawi sinni da-da kuwa u saaxiibka horumarintooda oo imaamnimada in loo hormariyo qofka weyn wabihi qaala akhbaranaa xaajib bnu sulaymaan almanbijiy wahuwa saduuqun yahim can wakiicin can sufyaana can khalidin alxadaa can abi qilaaba wahuwa cabdullahi bnu zayd aljarmi can malik bni alxuwayrid qaala ataytu rasuula allahi sal l slama nebigaan u imid ana aniga iyo wabnu camin lii in adeer ii sugnaaday wa qaala maratan marna wuxuu yidhi ana wasaaxibun lii aniga iyo saaxiib ii aan lahaa faqaala wuxuu yidhi idaa saafartumaa haddaad safraysaan faadinaa addima wa aqiimaa aqima walya ummakumaa idiin imaam noqdo akbarukumaa kan idinkugu weyn marka taqdiimu dawisini waa kaas daahirka marka xadiidkan wuxuu sheegayaa akbarukumaa in da-da laga wado adaahiru marka waxaa taqdiimu lakbari bikathiiri الsini wa qaliilihi da-da badan iyo da-da yaraa lagu kala fiirina ayb culimada qaar baa waxay yidhaahdeen akbarukumaa xagga qadarka waay cilmiga iyo waxyaabahaas ayaa weynaantu ay u noqonaya meesha laga fiirinayo laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay maya weynaanta da-da un waayo waana sida raawiga u fahmay oo khaalid alxadaa abu qilaab uu su-aal weydiiyey wuxuu ku yidhi fa ayna alqiraa'atu fa ayna alqiraa'atu buu yidhi aaw qiraa'adii ile xadiidkan hadda da-lee la sheegay mugta weynaanaa la sheegay aaw qiraa'adii buu yidhi fa qaala markaasuu wuxuu yidhi abu qilaaba inahumaa kaanaa mutaqaaribayni labadaa nin oo nebiga agtiisa ka baxayo la dardaarmaayo xagga qur-aanka waa si waa isku miday ahaayeen xagga qur-aanka way sinaayeen yacnii markaa su-aasha fiiri abu qilaabo la weydiiyey waxay ahayd qiraa'adii qur-aanka aawey maxaa loo dhihi waaya alaqra' baa u hormarayo wuxuu ugu jawaabay labadooda qiraa'ada waa ka sinaayeen hadii laga sinaa marka da-daa lagu kala bixiye halkan marka akbarukuma in cilmi iyo qadar iyo qiraa'a inaan laga wadin su-aasha raawigaa ku tusayso leanna qira'a uu su-aalay aawo qiraa'adii wuxuu ku jawaabay qiraa'adu waa jin marka akbarukumaadan marka qiraa'o lagama wada marka waxaa laga wadaa un da-dii bay noqonay markaas qaala baabu ijtimaaci اlqowmi fii mawdicin hum fiihi sawaa baabu ijtimaaci اlqowmi qoomka kusoo aruur ku kulankooda ama inay kusoo ururaan fii mowdicin meel dhexdeed hum iyaguba fiihi sawaa-un isku mid ay ku yihiin yacnii meel ay iyagu aynan ku kala awood badnayn oo ay u siman yihiin inay dadkii ku kulmaan marka maxaa la samaynayaa imaam noqonaya imaamadu see noqonay wa bihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid can yaxyaa wahuwa bnu saciidin alqataan can hishaamin qaala wa hishaam ibn abi cabdillaahi dastuwaa-iy qala xadaanaa qataadaة can abi nadrta can abi saciidi can الnabiy sal l slama qaal ida kanuu halaaثaةa saddex hadday yihiin falyaumahum axaduhum midkood ha imaam ha u noqdo waaxaquhum biاlimaamati kan ugu xaqnimo badan xagga imaamaduna aqra'uhum waa kan ugu aqris badan fiiri marka ida kanuu halaaثaةa saddex hadday yihiin falyaumahum axaduhum goorma waayo marka saddex hadday yihiin mid uun marka imaam ou u noqonayo waa haddii aynan makaankaas la joogo aynan ku kala mudnayn haddii makaanka la joogo nin isaga ou madax ka yahay gurigiisii waayo maalan markaa ninkaas gurigiisa la joogaa imaam noqonayo ninkaas maxalkiisa iyo goobtiisa la joogo ayaa imaam noqonaya markaas marka marka la leeyahay falyaumahum axaduhum cumuumka ku jiro wuxuu ku qeydan yahay ama idlaaqa ku jiro wuxuu ku qeydan yahay in kaanuu fi lmowdici sawaa waana fahamka marka culummada in aada loogu baahan yahay meelaha lagu dareemayo yani axaadiidtiibuu jamcina wuxuu diidayaa xadiidkan qof inuu idlaaqiisa ka fahmo uu yidhaahdo mid uun salaada ha iska galo ama guri ha la joogo ama maxalu wilaaye ha la joogo ama yacni in xadiidkan saa loo fahmo u diidayaa maya maxalu wilaayada iyo guryaha waa ka duwan tahay ee meel loo wada siman yahay marka la joogo ayaa ninka markaas midkood uun markaas uu tujina tabwiibaadka marka a'imadan ama culimadan bimansilati waxaa weeyaan fiqigii xadiidka laga soo istimbaadaye sida qofka faqiiha markuu furuucda iyo qoraayo wayajibu waxaasaa waajibayo kan oo hadhow quyuudaadka iyo uu sheegayo sidii oo kaleay samaynayaan laakiin iyaga daliilkiina baa yacni tarjamaday ku sheegayaan waxa la qeydaayo iyo waxa aan la qeydaynin iyo xadiidkiina marka waa keenayaan qaala baabu ijtimaaci lqowmi qowmka kulansanaantooda wa fiihim lwaali iyadoo uu ku jiro ninkii madaxda ahaa wa bihi qaala akhbaranaa ibraahimu bnu muxamedin الtaymiy wahuwa abu isxaaq hiqatu rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iyu qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can shucbata can ismaaciila bni raja can ws bni damcaj can abi mascuudi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam inta dambe u kasoo qaatay marka xadiidkii hadaay ayb can abi mascuudi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa yaumu rajulu laa yaumu ninka uma imaam noqdo waa khabarun bimacna nahyi laa yaumu rajulu haddii la yihah laa yauma rajulu marka la dhahna waa laadu naahiyey noqonay laa yaumu rajulu ninka uma imaam noqonayo fii suldaanihi meesha uu ka taliyo dhexdeeda yacnii qofka is suldaanka imaam u noqon maayo ama imaamba ku noqon maayo iyadoo qofkii uu joogo suldaanka ah walaa yujlasu lama fariisanayo laa yu-amu rajulu yu-amu mau idin dhige laa yu-amu rajulu ninka looma ima looma imaam noqdo fii suldaanihi suldaankiisa saldanadiisa dhexdeeda looguma imaam noqdo walaa yujlasu lama fariisto calaa takrimatihi meesha isaga khaaska u oo maamuuska looga loogu talagalay ilaa biidnihi isaga idinkiisa ma ahani hadduu idmaha waa la fariisan karaa waana la tujin karaa hadduu isaga ku idmo ayb dadka marka meesha joogo hadduu waaligii meesha uu joogo ama ninkii madaxda ka ahaa isagaa dadka tujinayo ama qofka u idmo qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa taqadama arajulu qofku hadduu hormaro min araciyati raciyada xaal uu ka mid yahay ninka qofkaasuna dadka racyada ah huma jaa-a alwaalii mas-uulkii uu yimaado hal yata-aharu gadaal ma soo marayaa ninkii imaamnimada galay maka gadaal miyo usoo baxayaayo si uu u tujiyo dadka waaliga yani salaadii baa waxaa galay qof caadiya waaligii baa yimid ninkii madaxda ahaa ma ka soo baxayaa marka ninkii salaada ku jiray de haddii salaada aan la gelinba iyada war male waa kasoo baxa ilaa inuu idmo maahani haddii laakiin salaada la gala muxuu samaynayaa taasuu rabaa marka inuu ka hadlo wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa yacquubu wahuwa bnu cabdiraxmaan can abi xaasimin can sahli bni sacdin ana rasuula اllahi sal l slama balagahu waxaa soo gaaray ana bani camri bni cawf ree bani camri bni cawf kaana baynahum shay-un dhexdooda inuu wax ka dhacay oogaa marka way isdagaaleen fakharaja rasuulu llahi sal l slam nebiga waa baxay liyuslixa baynahum si uu usoo heshiisiiyo fii unaasin maca unaasin buu la baxay dad macahu isaga la socday isagoo la jiro meeshaa marka waxaa laga qaadanaya imaamku inuu dadka racyadiisa haddii wax soo kala dhex galaan inta inta aynan sii fasasin oo aynan sii weynaanin inuu isagaba tago oo uu arrintaa demiyo islaax bayna annaas fadliga uu leeyahay mar haddii nebigiiba u kacay sala allahu calayhi wasalam faxubisa rasuulu llahi sal l slam nebiga meeshii baa lagu daahiyey waa daahay marka jamaacadii ayuu marka kasoo daahay culimada qaar marka waxay ka qaataan in islaax bayna annaas looga mashquuli karo mararka qaar hadday danta kalifto jamaacadii fadiiladeeda leanna jamaacadan fadiiladeeda dadkan muslimiinta ah oo iyaga markaa yacnii hadday day xaalkooda uu xumaado dhiigay iska daadinayaan waa islaynayaan marka jamaacada acdaaruljamaaca waxaa ka mid noqon karo islaax bayna annaas ou qofka ku jiro waa uga ta'ahuri karaa jamaacada faxaanat aluulaa midii hore ayaa timid marka aluulaadan marka maxaa laga wadaa asalka xadiidka bukhaari wuxuu leeyahy salaada casiray ahayd salaad casiray ahayd salaada casirna asalaatu aluulaa lama dhaho aluulaa duhurkaa la dhahaa see marka aluulaadan maxay noqonay aluulaadu waxay noqonaysaa intii uu nebigu baxay ou maqnaaday salaaddii ugu horreysay waay marka uulaada nisbi a moogtahay nacam marna sala salaadaha dhan bay koo u tahay al-uulaa maxaa duhurka loogu bixiyey jibriil markuu soo degay salaaddii ugu horreysay oo nebiga uu tujiyey bay ahayd binisbati yacni ilaa dalika ayaa waxaa lagu yidhi salaatuluulaa lagu dhahay hadda marka faxaanatil uulaadan horeyntaani waa nisbi waxayna nisbi loo ay ku tahay markii nebigu baxay kadib salaaddii ugu horreysay oo nebigu uu ka xabismay yay ahaydaa laga wadaa salaadaas ugu horeysana waxay ahayd casir waa la fahmaan umalaynaana faxaanat aluulaa salaaddii horeo nebigu uu ka maq yacni uu ka xabismay intii nebigu uu qoladaa aaday salaaddii ugu horreysay baa soo gashay fa jaa-a bilaalun bilaal baa yimid ilaa abi bakrin buu u yimid faqaala wuxuu ku yidhi yaa abaa bakrin ina rasuula allahi sal l slama qad xubis nebiga waa la xabisay oo yacni waa la daahiyey waqad xaanat isalaatu salaadiina waa sooga waa timid fahal laka anta umma annaas inaad dadka tujisa ma leedahay laba mas'aleba waa laga qaadanaa midda hore waxay tahay haddii waqtiga uu soo galo salaada oo awalul waqtiga ama fadiilada waqtiga imaamkiina inuu meel ku maqan yahay la ogaado jamaacadii waa tuka karaan imaamayna gelinayaan salaada maxaa yeele nabiga sal l slama oo maqan lama sugin haddana maca dalika salaaddii waa soo gashay buu leeyahay dadka ma tujinay mas'alada labaadna waxay dabcan nebiguna waa u qiray waxyaabahaas dhan waana oga waana dabcan bal nabiga sal ly slam bacdi riwaayaat waxay leeyihin isagaa wuxuu yidhi haddaan soo daaho abu bakar ha tujiya dadka riwaayasaa dhahaysa marka in awalul waqtiga aan dib looga dhacaynin imaamkaa maqan darteed ayb yaa labada kolba laga fahma waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa gelinta qofka imaamka noqonayo waxaa iskale mu-adinka haddii imaamku maqan yahay dadka yaa imaam u sameynaya mu-adinkaa u sameynaya mu-adinkii baa wuxuu dhahayaa salaadda ma gelaysaa qofkii marka ha marka uu yidhaha kaasaa gelaya qaala abuu bakar wuxuu yihi nacam haa in shi'ta haddaad doonto adiga fa aqaama bilaalun bilaal waa aqimay wataqadama abuu bakrin waa hormaray fakabara waa kibaartay wakabara annaasu dadkiina allahu akbar bay dhaheen wa jaa rasuulu llahi sal l ly slam nabigaa yimid yamshi isagoo soconaya fi sufuufi sufuufta dhexdooda ku soconayo xataa qaama fi safi ilaa uu safkii soo istaagay riwaayaadka qaar wuxuu isagoo safka jeexayo waxaa laga qaadanayaa marka haddii safka hore uunan dhammaystirnayn ama meel iyo waxay ka bannaan tahay in sufuuftii kale lasoo jeexi karo dadkiio salaaddii ku jira in lasoo dhex jeexi karo haddii saf la waslinayo la xiriirinayo wa akhada annaasu dadkii marka waxay gudagaleen fi tasfiiqi inay markaa sacab dhabaan oo ay macnaha gacmihii sidaa yidhaahdaan wa kaana abuu bakrin abuu bakr wuxuu ahaa radia allahu canhu laa yaltafitu fii salaatihi salaada hadduu gala ma milicsanaynin qalbigiisa iyo jismigiisaba xagga un ay u jeedeen falamaa akara annaasu dadkii markay badiyeen tasfiiqi iltafata waa milicsaday iltifaatku marka hadday daruuro keento inuu bannaan yahay laga qaadanayo haddii ay duruuf keento nabiga sal ll l slama markii uu ninkii diray oo uu yidhi yaa nooga warkeenayo qoladaas ee uu marka ninkii baxay oo uu qoladii war iyo wax ka keenay buurtii buu kasoo daadegay nebigoo salaaddii dukanayo marka nebiga ishiibuu marka yacni waa milicsanayay xaggiisa ayuu milicsanayay ninkaa uu diray uu diray marka haddii dagaal lagu jiro kale oo duruuf ay keenayso iyo haddii sidaan oo kale hadda abubakar si kaleu ku ogaada ma leh ogaa waa yar milicsaday laakiin qibladii kama jeesanin dabcan iltifaatka marka oo daruuriga waa bannaan yahay daruurada ah ayb marka wuxuu yihi fa ashaara il fa idaa rasuulu llahi sal l slam waaba rasuulkii markuu milicsaday fa ashaara ilayhi rasuulu llahi sal l slam rasuulka waa uu ishaaray ya'muruhu isagoo amrayo an yusaliya inuu markaa dadka uu tujiyo saa waa u ishaaray fa rafaca abuu bakrin yadayhi abuu bakr labadiisii gacmood buu kor u qaaday faxamid allaha allou mahadiyey alxamdu lilah alxamdu lilah marka salaadda waxmay u dhibeen ma u dhibaysa leanna hadal ma aha alamdu war oo dad lagula khidaabayo ma aha waa dikri ayb warajaca alqahqara gadaal gadaal ayuu usoo baxay waraahu ayb wara'ahu gadaashiisa usoo baxay xataa qaama fi safi ilaa uu safka soo istaagay abuu bakar marka dibdibba usoo gurtay safka usoo galay fataqadama rasuulu llahi sal l slam nabigaa hormaray fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey falamaa faraqa masale marka meeshana wax badan baa laga qaadanaya masaa-isha laga qaadanaya waxaa ka mid ah imaam salaada bilaabay ee oo dadka tujinayay ma ahane mid kale inuu dadka tujin karo waa laga qaadanaya leanna hadda abubakara dadka salaada u bilaabay haddana nebiga sal ll ly slama imaam noqday laba imaam baa marka hal salaad dadkaa soo martay taas marka inay bannaan tahay mararka qaarna waxayba ka imaanayeen middaas imaamku hadday weysada ka jabtoo kale aayar buu u baxayaa qof buu soo jiidayaa qofkaasaa dadka salaadda u dhammaystiraya meeshaas marka xanafiyadan filayaa inay iyagu haddii mar imaamku salaad ka jabtay ma'muumiintiina waa ka jabtay ee qabaan iyaga oo salaatu limaam ta'hiir xoog badanay ku leedahay midda ma'muumka saas darteed haddana waa lasoo bilaaba istikhlaafka waxaa iyaga marab xadiidka laakiin istikhlaafku min baabi owlaa waa tusaa waxaa kaloo ku jiro ma'muumku inuu mararka qaar imaamka salaada uga horey karo fii bacdi alxaalaat hadda nebiga oo imaam noqday iyo ma'muumiintan yaa salaada ku horreeyeyna ma'muumiintaa ku horeeya ila nebigu gadaalu ka yimi sal l slam waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka yacni taas laakiin waa marka duruuf noocan oo kale un ay keento ayb waxyaabo badanoo marka yacni sida isagaalkaas oo kalena way ku jiraan ee waaqicadan nebigu uu sameeyey sal lla ly salama ragcadii koowaadaa lagu jiray weli markaan abubakar uu nebiga kusoo gaaraya ragcadii koowaadaa la joogaa waa soo galay marka nebiga sal ll ly slam waa bed abubakar waa la bedelay ee ka waran salaadii haddii marka ragcaad ay tageen imaamkii horea dhowr ragco tujiyey ragcaad baa dhiman waxay leeyihiin alaxsan waxaa fiican markaas in imaamka hore un loo daayo waxayna soo qaadanayaan cabdiraxmaan bin cawf qisadiisa cabdiraxmaan bin cawf waa soo marnay qisadiisa soo mar hal ragco ayaa ayuu tujiyey nebiga iyo muqiira ragcadii labaad oo salaada subaxay kusoo xirteen rasuulka markaa waa un iskaga xirtay markaa laakiin dadkiina markaa waxba ma aynan gargaraacinna ma sheegin laakiin hadda haddii xataa imaamkan ou galo way iska bannaan tahay iyada lafteeda inkastoo nadmiga salaada xoogaa waa la kala hormara imaamkan haddii gadaal uu ka yimid oo ragco ay tagtay ma'muumiintuna ay ragcadii labaad ay dukanayaan isagana tii koowaad ay u tahay salaaddii see loo dhammaynaa marka waxaa loo dhammaynayaa markii uu imaamkan istaago ayaga fadhigay ku sugayeen markii uu yimaado markii uu yimaado ataxiyaadkii waqtigiisii ayay la salaamo noqsanayaan ayb xoogaa marka meeshaas waxbaa mas'alo kale iyaduna waxay tahay arrintan lafteeda in imaamkii hore soo salaadii galay la bedelo biduuni yacni waxaad yani xadad iyo iyadoon waxba ku dhicin nebi nebiga miyay khaas ku tahay mase waa xugun caam ah ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay waa khaas min khusuusiyaati rasuul ay ka mid tahay isaga unbaa bedeli kara imaamka saas oo kale inta uu salaadii dadka geliyey in la gadaal uu soo maro kii hore oo isaga marka uu galo khusuusiyaadka nebigu ku daray weliba ijmaac uu sheegtay isaga masalada inay ijmaac tahay buu sheegtay laakiin ijmaaca waa la buriyeyoo waxaa lagu buriyey khilaaf oo khilaaf mashhuur ah baa masalada ku jira oo sida weliba shaaficiyada agtooda saxiixa ka ana waa bannaan tahay oo nebiga gaar kuma ahayn khusuusiyaduna de xujo iyo waxbay u baahan tahay dabcan ayb halkaas marka isagu marka ibnu cabdilbar ijmaaca uu sheegtay khilaaf baa la keenay marka oo lagu naqdiyey arrintaas masaa-ilahaas badan baa marka ku jira meeshaas falamaa faraqa markuu dhameeyey aqbala cala nnaasi dadku kusoo jeestay yaa ayuha nnaas wuxuu yidhi dadow maa lakum xiina naabakum maxaa lahaantiina ahaaday markuu idinku soo dariyey shay-un shay fi salaa fi salaati salaada dhexdeeda akhadtum fi tasfiiqi aada u qaadateen sacab dhowga aada u guda gasheen inama tasfiiqu lilnisaa sacabtu sacab dhowga marka haweenkaa iska leh inama tasfiiqu lilnisaa imaamu maalik wuxuu ka fahmay ee tasfiiq dhanba inaan la ogolayn salaada dhexdeeda laa rag walaa dumar midna wuxuuna u macneeyey xadiidkan inama tasfiiqu lilnisaa min shani nnisaa sacab dhowgu marka waa iska cayaar iyo dheel dheel dheel dheel iyo lahwina haweenkuu ku badan yahay ilmaha marka isagoo halkaas u fasiray laakiin xadiid baa wuxuu leeyahay altasbiixu lilrijaal wاtasfiiqu lilnisaai fi salaati fi salaati marka waa qeyd oo inama tasfiiqu lilnisaa markuu nebigu leeyahy wuxuu ka wadaa salaada markii lagu jiro oo qofku uu waxboo inuu baraarujiyo ou rabo haweenku ayaga marka tasfiiq bay leeyihiin waa sacab dhabayaan nimankuna tasbiix subxaan allah ayay dhahayaan man naabahu shay-un shay qofka u asiibo uu kusoo dariyey fii salaatihi salaadiisa falyaqul subxaana allah ha yidhaah hadduu nin yahay waay marka amaa haweenta xadiidka alaa soo arooray ee tasfiiq haweenkaa samayna fainahu laa yasmacuhu axadun maxaa yeeley qof ma maqlayo xiina yaquulu subxaana allah ila altafata waa milicsanayaa yaa abaa bakrin abuubakar uu ku jeestay marka abuubakarow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya linnaasi dadka inaad tujisid xiina ashartu ilayka markaan kuu tilmaamay qaala abuu bakrin wuxuu yidhi maa kaana yanbagii uma haboona ma aynan u habboonayn libni abi quxaafata ina abi quxaafa an yusalliya bayna yaday rasuulillahi sal l l slam nebigu hortiisa inuu tujiyo salaad dadkii uu tujiyo ama uu hortiisii ku tukadaba oo nebiguna gadaal uu jiro sidaa uma haboon uu yidhi ibn abi quxaafa baabu salaati alimaami khalfa rajulin min raciyatihi imaamka salaadiisa nin uu ku daba tukanayo min raciyatihi raciyadiisa ka mida marka imaamku waa ku daba dukan karaa qof shacabkiisa ka mida wa bihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciilu qala xadaanaa xumaydu ismaaciil waa bn abi khalid qala xadaanaa xumaydu can anasi qaala aakhiru salaatin salaadtii ugu dambeysay oo sallahaa rasuulu llahi sal l slam nabiga uu tukaday maca alqowmi ou la tukaday qoomkii sallaa fii thawbin waaxidin hal maro ayuu ku dukaday mutawashixan isaga oo jeeni qaaran oo labadii daraf isdhaafiyey khalfa abi bakrin abu bakr gadaashiisuu ku tukaday wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa bakr bnu ciisa saaxibu lbasriy qaala samictu shucbata yadkuru can nucaymi bni abi hindin can abi waailin can masruuqi can caaishata ana abaa bakrin radia allahu canhu sallaa linnaasi dadkuu u tukaday uu tujiyey warasuulu llahi sal ly slama fi safi nebiguna uu safka ku jiro tan marka waa mar dambe waa markii uu nebigu xanuunsanaa oo sakaraadka uu saarnaa inta xoogaa iska soo dareemay xoogaa firfircooni uu iska soo dareemay caafimaad ayuu soo tallaabsaday safkiibuu soo galay xadiidkan marka warkiisu tiradii uu ka batay xagga riwaaye ahaan masruuq isaga riwaayadiisa waa laysku khilaafay qaar sidaanay warinayaanoo waxay leeyihiin nebigaa wuxuu ahaa ma'muum abuubakarna imaamuu ahaa riwaayada caasim can abi waa-ilna waxay leedahay abubakar kaana yusallii bisalaati rasuuli llahi sal l ly slam wاnnaasu kanuu yusaluuna bisalaati abi bakrin abu bakr nebiga salaadiisu yani uu ku tukanayay dadkuna abu bakaray ku dayanayeen saasoo kalea ku jirtay marka meeshaana maxaa ka cad marka nebigu inuu imaam ahaa abu bakarna oo ahaa muballig muballiq dadka gaarsiinaya laakiin caasim xoogaa xifdigiisa aad baa looga xoog badan yahay laakiin riwaayaad kalo muusa bnu abi caaisha iyo aduu riwaayaad baa jiraan marka in nebigu imaam ahay laga fahmayo culimada marka saddex maslag bay maraan yani qaar waxay rajaxaan nebigu inuu imaam ahaa qaar kalena waxay rajaxaan abubakar inuu imaam ahaa nebiguna ma'muum ahaa sida hadda riwaayada tarjamada nasaa-i ay tahay qaarna maslakuljamci bay maraan oo ibnu xibbaana ka mida kuwaas ibnu xibbaan isaga wuxuu leeyahay marna nebigaa imaam ahaa marna abubakara ahaa laba waaqicayna kala tahay tacadudu lqisa qisadu inay laba maalmood kala dhacday buu ku xambaarayaa isaga aduu war dheer baa ku jira xataa riwaayo ahaan waxaadna moodaa hadda riwaayaadkan oo kale inay aada u xoog badan yihiin hadhow marka mas'alo kalea ka dhalanayso oo ku saabsan yacnii qofku inuu ku dukado haddii la yidhaha nebigaa imaam ahaa fadhina uu ku dukaday ma'muumiintiina ay ku dukadeen istaag meeshaas marka waxaa ka imaanayo ma'muumkii oo taagan imaamku inuu imaamkii oo fadhiya ma'muumku inuu taagnidii inuuna fadhiga inuuna uga dayanayn ee uu istaagayo waana maslak bukhaari iyo xumaydi iyo ay maraan oo ay leeyihiin qisadaa nebigaa imaam ahaayay leeyihiin waana fadhiyey abuubakrna waa taagnaa ma'muumiintana way taagnaayeen marka salaatu lqaa'imi khalfa alqaacidi waa bannaantay dhahay iyadaana dembeysay waana naasikh midaana ah midii kale oo nebigu uu yidhi fariista waa ka horreysatan haddii la yidhaha abubakraa imaam ahaana haddii la yidhaha abubakar baa imaam abubakar waa taagnaa ee nebiga ma'muumiintau ka mid ahaa ee ma'muumku waa fadhi karaa isaga dhib ma leh masaladii marka oo salaatu lqaa'imi khalfa alqaacidi iyo ma imaanaysa marka cuudka mau ku raacaayo waa masalo aad u war badan sidase xooga badan wuu keeni doonaana waxay tahay saxaabo badan baa fadwoo jireen bacda nebi in imaamka qucuudka lagu raaco hadduu fariisto fadhi ku bilaabo salaada ma'muumiinta iyagoo awoodo inay taagnaadaanay fariisanayo waidaa qacada waidaa jalasa yani fajlisu naskigana mas'alo laysku waafaqay ma aha khilaaf unbaa adi ku jiri jiro calaa kullin marka naskigaasi culimada qaarna waa arkaan qaar kalena ma arkaan waa un mas'alo marka khilaafkeedu taagan yahay meesheeda markaan gaarnaana ugu tegaynaa insha allah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed